gabar soomaaliyeed oo lagu magacaabo asli cabdi xayir ayaa ku geeriyootay halka weriye axmed cabdiraxmaan jaakad oo ka mid a saxaafiyiinta soomaaliyeed ee degan dalkan maraykankana uu ku dhaawacmay kadib markii baabuur ay la socdeen uu ku dhacay tareen gudaha magaalada baaron ee gobolka wisconsin ee dalkan maraykanka maalintii sabtida booliska magaaladaasi ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaan ku aadan sababaha keenay in baabuurka iyo tareenka isku dhacaan axmed jaakad oo hadda ku jira cisbitalka mayo clinic oo lagu daweynayo ayaan kula xiriiray khadka taleefonka waxaana uu iiga warramay sida shilka u dhacay iyo guud ahaan xaaladiisa caafimaad wadada inagoo saa u marayno baa tareenku nagu yimid si kedisa wax aynu maqalnay ee hoon ah oo u yeeriyena maanu maqal isla markiiba uu nagu dhuftay banaanku nooga tuuray wadadii isaguna dee uu iska taraarahay waa ninkaa xoogga leh waxaad ii sheegtaa bal dadka u sharaxdaa qaabka gaari yar iyo tareen ay waddo ugu kulmi karaan hasha waddada tareenka iyo waddada baabuurta caadi isu gooyaan taas meelo badan oo maraykanka ay ka jirtaa si caadi ugoya laakiin dhibaatada waxay ahayd in aanay meeshu lahayn wax nal ah ama lightki loogu talagalay tareenka ama xataa kii baabuurka midna inaanay lahayn ayada wadda iska furan dhibaatadana taasaa ugu weyneyd inta badan waddooyinka tareenka iyo baabuurta ay ku kulmaan dalkan maraykanka intaan arkay axmed marka tareenka uu soo socdo waddadu way xirantaa bere waaweyn a isku gooya qaarkoodna nalal ayaa ka shidma oo soo bilgileeya oo macnaheedu tahay tareenkii baa soo galay ee ka joog intaas ma jirin miyaa maya midna ma jiraan madaxaas oo dhan meesha kuma yaalaan waddadii markaanu dhex bartamaha taagan aanu marayna halka ayuu tareenka nagu yimid oo nagu dhufta marka dhinacii gabadha baabuurka aynu saarneen waday ayuu ka yimid marka wadadiiba naga tuuray waxaana si wanaag ahayd inaanu horey noogu sii marin oo na dul marin ama aanu na jiidanin banaanku idin saaray banaanku noo saaray isagii nagu sii gudbay in doora markii la socdo kadib uu istaagay laan waa ninkaa iska jiitamaya haye intaasoo dhan shilka waan la socday markuu ku dhacayay siday wax u dhacayaan inuu na tuuray waxaasoo dhan aan arkayo aniga meerkayga u joogay intaasoo dhan haye marka albaabka inaan si kedisa iskaga furaan isku day maadaama maaragtay nafta orada ku waaminta waa la yar moogtaha ha albaabka waan fura laakiin anigii baa kici kari waaye waan isku dayey waan isku dayey waan isku dayey waa kicin kari waaye marka markaan kici waayey inantii baan eegay waxaan arkay inayba u dhamaatayba oy dhimatay oy dhimatay marka maadaama uu xaggeeda jug ka soo siiyey aniga waxaan la kici waayey dhaawaci gaaray iyo kursigeedii iyada oo aniga xaggayga usoo durka oo soo caririyey iyo iyadiioo xaggayga usoo durugtay meeshay isku cariir noqotay marka markiiba waxaa yimid dad yaacaya iyo booliis iyo waxbaa yimid oo sidaasa layga soo saaray iyo dhakhaatiirta caafimaadka iyo ambalast waxa marka anigu baa layga soo saaray meeshiio ka magaalada lageeyey waxay dhaheen waa in loo gudbiya maaragtay isbitaalka ocler meeshiibaa layga soo saaray diyaarad helicopter ah marka isbitaalka igu dejisay halkaasaan ku jiraa weli hailaa haddaan jooga waxaad markaa ka warantaa gaarigii mise qofaas arayd waa labadeena un gabadhii waddo iyo adiga ha xaggee iska soo hesheen gabadha gabadha horta isku shaqaynu ahayn markii hore meel baanu ka wada shaqayn jirnay warshada marka waxaynu wax ka baranaynay maalinta sabtiga librariga aynu ka barano citizenship waxa loo yaqaana maaragta sharciga baasboortka ee lagu qaato librariga markaan tegay wuu xirnaa maadaama iididii ay ahayd wuuba xirnaaba marka waan iskaga tegay anigu markaan saa u dhaqaajiya anoo jirada sii geliya oo bankiga usoo bankiga raba usii socda oo lugeynaya oo lugeynaya ayaa iyaduna bakinkii waxay soo gashay librariga haye way ii jeeday marka way soo wacday waxay ugu tiri inaad jeerada sii geliso oo ku jeedaayey xageed u socotaa waxaan ku yidhi bankigaan rabaa waxay tiri anaa ku qaadaya sug meeshii baan ku sugay itimid waa tiri ana bankigaan tagna waan soo adeeganay maxaafadii baad doonaysaa igu tiri haa baan ku yidhi sidaasaan kusoo baxan meesha marka tareenka aynu ku kulanay waa xaafadii waan usii soconay marka waa gartay marka iyadana citizenshipka ama sharciga lagu qaato citizenshipka ama muwaadinimada dalkama iyadana dhinac ka baranaysay oo weli ha ayay baranaysay dad badanaa ku barta meesha waa gartay marka iyadana muddo dheerba dalka ma joogto ilaa adugu waxaan u malaynayaa afar sano miyaa ku dhawaad meelahaasay joogtaa waa qiyaastayda inkastoo si fiican aan u hoyeyn waa gartay hadda cisbitalkaad ku jirto magaciyo mayo clinic emergency magaalada ocler oo ku yaala ee gobolka wisconsin dhaawacaag intuu leegyahay dhakhaatiirtu waxay igu yidhaahdeen garabka xagga hore lafta galada u dhow iyo xagga dambe uu ka jaban yahay feerahana afar baa jaban marka intaas ii sheegeen inta kale waxyaalo yar yar oo xagatin iyo jiitin iyo waxyaalo noocaas oo kale wax maarata waxaa weyn ma aha iyo waxyaalo jug iyo waxaas oo kale alxamdulillah waxaa nasiiba caasho sida wax u dhaceen iyo sida ilaahay iga badbaadiyey waa aad bay u kala fogtaa runtii waa kaaf iyo kala dheeri markii waxaad u jeedda dhacayaan aad waxba ka qaban karinna waa dhibaatadeeda marka gaarigii aad saarnayd siduu noqday isagu ma burburay intaan arkayay markii horta xag gabadha ku jirtay waxaan eegay meeshii farinka iyo gaaska laga siinaya wuu soo dumayba muraayaduna waxayd cancel marka intaasaan ka sheegi karaa kolley inuu u noqosho dambe malakaas
kaasi waxa uu ahaa weriye axmed cabdiraxmaan jakad oo hadda ku jira cisbitaalka la yihahda mayo clinic ee dalkan maraykanka ku yaala isagoo ka badbaaday shil tareen oo ay ku dhimatay gabar ay wada socdeen oo asli cabdi xayir lagu magacaabi jiray